bsm اllh الرحmn الرحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam أbu عiisa التirmidiy raximh اllah taعalى bab fi اlmizaaxi kaftankii ayuu u baab yahay qala xadaثna hanaad qala xadaثna wakiiع عn سfyaana عن علي بن الأqمر عن أbي حذyفة عن أbي حذyفة وهو أbو حذyفة الأرحبي سلمة بن صهyب ثقة عن عائشةa qالت qاla رsuuل الlahi صلى اه عل سلم ma أحب ma jecli buu yihi أنii aniga xakaytu inaan jilo أxada qof inaan yعni iska dhigdhigo xikaayadu marka waa jilitaan qofka in la jilo ama habka u socdo ama tasarufaadkiisa wax ka mida wa ina lii ay ii sugnaato kadaa wa kadaa ma jecla inaan qof jilo oo aniga intaa iyo intaana laysiiyo ayb qaala hada xadiidun xasanu صaxiix marka isnaadka xadiidkan waa saii waa waa saxiix misaaxa ama kaftanka nooc ka mid ah ayaana xadiidku dabcan uu reebayaa oo iyadoo qof markaa la jilayo o lagu jees-jeesayo kaasoo kale marka kaftan saxa maaha kaftanka laakiin aan dhibka lahayn isaga waa la ogolyahay nebiguna waa kaftami jiray wa kaana laa yaquulu ilaa xaqan xaq unbowna dhihi jiray qaala abu qaala alimaamu abu ciisa abu xudayfata huwa kuufiyun min asxaabi ibni mascuud qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa yaxya bnu saciidi wacabdiraxmaan qaala wuxuu yihi xadaanaa yaxya bnu saciid wacabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can caliyi bni اlaqmar can abi xudayfata wa kana min asxaabi cabdillaahi can caaishata qaalat xakaytu linabiyi sal l slama nabiga ayaan u jilay yacni waxaan u shabahay rajula nin faqaala wuxuu yihi maa yasurunii farxad gelin mayso anii xakaytu rajulan qof inaan jilo wa ina lii kada wakada qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuul allow ina safiyata safiya imra'atun waa haweeney yacni kaanahaa taquulu imra'atun qasiiratun waa haween gaaban ayb wa qaalat biyadihaa gacanteeday ku tiri haakadaa sidan oo waxay ishaartay marka gaabnaan ayb kaanahaa tacnii qasiiratan waxay u jeedaa inay gaaban tahay faqaala wuxuu yidhi qofkii uusan u qornayn ha iska dhegaysto qofka u qornayn ama haddii la isdhaaf dhaafayna idinka raadsada darsiga ha uga dhex mashquulinin annagana hanagu mashquulinin ayb qaalat faqultu yaa rasuula allah ina safiyata imra'at waa haweeney wa qaalat biyadihaa gacanteeday ku dhahday haakadaa sidan yacni gaabnaansho kaanahaa tacnii waxaad moodaa inay ujeedaba qasiiratan yacni waa gaaban tahay bay ujeedaa fa qaala wuxuu yidhi laqad masajti bikelimatin kelmad ayaad dheehday low musija bihaa haddii lagu dheeho maa-ulbaxri badda biyaheeda la musija yacni waa dheehi lahaayo waa qurmin lahaa kelmadda aad tiri haddii marka la qaadeed badda biyaheeda lagu daro way qurmin lahayd kelmaddaas aad tiri macnaha xanta ama yacni hadalkan aad ka sheegtay ama aad ku yacni gaabnideeda aada wax uga sheegtay xumaantiisa ayuu nebiga u suureynayaa haddii badweynta lagu rido waa qurmin lahaa ayb waana hal hadal waay nacan maxaad umalaynaya marka waxa intaa kasii badan ayb xadiidkan marka musnad axmedna waa ku sugan yahay isnaadkiisuna waa saxiix qaala baabun fii mukhaalatati اnnaas dadka dheehitaankooda qofka inuu dadkii dhex galay mukhaalaqada qaala xadaanaa abu muusa moxamed bnu اlmuhanaa qaala xadaanaa bnu abi cadiy can shucbata can sulaymaan alacmash wahuwa sulaymaan bnu mihraan can yaxya bni wahaabin can shaykin min asxaabi الnabiyi sal ll ly slam sheekh oo asxaabta nebiga ka mida uraahu waxaan malaynayaa can الnabiyi sal l slam inuu ka warinayo qaala wuxuu yidhi almuslimu muslimka aladii yukhaaliطu الnaasa dadka dheehayo oo ku dhex jiro yacnii qofka muslimkee dadka aan ka dhex bixin ee dadka ku dhex jiro wayasbiru sabraayo calaa adaahum dhibkoodana ku sabrayo khayrun waa ka khayr badan yahay min almuslimi muslimka aladi laa yukhaaliqu nnaasa dadka aan dheehaynin aan ku dhex darmaynin walaa yasbiru calaa adaahum dhibkoodana aan ku sabraynin yacnii wuxuu leeyahay qofka muslimkaa ee dadka ku dhex jiraa ka fiican oo dhibaatadooda ku sabro ayaa ka khayr badan midka aan dhex gelaynin oo ka cararayo dadka ka baxayo meeshaa marka xadiidku wuxuu daliil u yahay ana alkhulqata waalmukhaalatata afdalu min alcuslati mukhaaladada iyo dadka in lagu dhex jiraa ka fadli badan in dadka laga dhex go-naado oo laga dhex baxsanaado waa goormo laakiin waa marka ay iyadu mukhaaladada dadka markaynan fitno diin ah kaaga imaaneynin haddii laakiin zamanku intuu fasaado dadka ku dhex jirkoodu ay noqoto in diinku kaa hallaabayo markaasi cuslada ayaa fadli badan axaadiidta nebiga uu amray ee waqtiga fitanka iyo ay imaadaan nebigu sala allahu calayh waali wasalama uu yidhi man kaana lahu ibilun falyalxaq biibilihi waman kaana lahu hanamun falyalxaq bihanamihi waa waqtigaas waaye oo aynan suurtoobaynin qofka dadka in lagu dhex jiro laakiin in allaale intay suurtoobayso dadka dad khayrle ay ku jiraanoo jamaacadii aada haleeli aada haleelaysid oo jumcadii tukanaysid oo wacdigii aada dhegaysanaysid oo dad fiican ay jiraan oo diintaadii aada haysan karto dadka in lagu dhex jiraa fadli badan oo ana xadiidka macnaha u tilmaamayo laba kitaabba imaamulkhataabi baa qoray cuslada iyo khuldada kitaabuu ka qoray ayb marka laysku soo koobana macaanidaasaa un ku jirto qaala bnu abi cadiyin kana shucbatu yaraa anahu bnuanahu bnu cumar shucba wuxuu arkayey ninkaasi saxaabiga inuu ibnu cumar yahay meeshaas marka de waxaa weeyaan mukhaaladada lafteeda markaa dadka sida aada ugu dhex darmaysid waa inaynan waqtiga kaa dhuminin cibaadadaada inaysan kaa dhuminin danahaagii iyo waajibaadka lagugu leeyahay aynan kaa dhuminin ayaa la rabaa maahane dadka un iskaga dhex jirkood uun iska fa iskala fadhigooda macno weyn ma laha ee dadku inaad cilmi ula fadhiso ama aada nafci ula fadhiso iyo wax lamida laakiin haddii waajibaadkii diiniga ahaa fadhigoodu uu kaa celinayo ee markaa fadhigaasi ma fiicna waana meelaha madaakhisha shaydaanka qofka uu kasoo galo ayb qofkii wardigii ou akrisan lahaa wixii qur-aankii ou akrisan lahaa haddii un ay ka mashquulinayaan dad ku dhex jirkood ma fiicna ayb qaala babun xadahanaa abu yaxya moxamed bnu cabdiraxiim albaqdaadiyu wahuwa almulaqabu bisaaciqa saaciqa ayaa lagu naanaysaa hiqat xaafid qala xadahanaa mucalla bnu mansuur wahuwa mucalla bnu mansuur alraaziyu abu yacla hiqat suniyun duliba lilqadaa'i famtanac qada ayaa lala soo doontay inuu qaalin noqdo waa diiday famtanaca ayb akhda'a man zacama ana axmeda ramaahu bilkadib qoladii marka tiri imaam axmed baa kadaab ku sheegayna waa gafeenoo ma ku sheegin imaam axmed rawaa lahu asxaabu lkutubi sita marka dadkii hore sidaasay isaga badnaayeen oo jagooyinka diiniga ma jeclaa jirin waa diidi jireen sida qaalinimada iyo wixii lamid a maxaa yeelay khatar diineed iyo waxaa isdhinac yaallo ajar badan marka ajarku waa adiga kasab iyo wax dheeraadood raadinaysid waay adoo marka wax dheeraada raadinaya haddaad raasumaalkaagii dhumiso waa dhib marka khatar dhib iyo dheef meel isla yaalla markay arkeen waxay ka tageen marka dheeftiisa iga daa dhibkiisa intuu ila imaan lahaa marka saasay uga tegi jireen ayb maxaa yeelay de waxyaabihii qur-aanku uu reer bani israa'iil ku ceebeeyey waxay ahayd qadaha inay laaluush ku qaataan fakhalafa min bacdihim khalfun warithuu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayukfaru lana ummaddaanna de nebigu wuxuu tilmaamay inay ku dayan doonaan dad badanoo marka waxaa jiro shilin haddii la siiyo fadwaday doonaan iska fadwoonayo oon warac iyo alla kacabsi iyo xalaal miirad iyo midna aynan ku jirin ayb marka aaday khatar u tahay ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu jacfarin almakramiyu whuwa laysa bih ba'sun can cuثman bni muamadi muxamadi اlakhnasiy wahuwa xijaaziyu saduq lahu awham can saciidi اlmaqburiy can abi hurayrata ana nabiya sal ly slama qaal إiyaakum wasuuءa dati اlbayn waxaan idinkaga digayaa wasuuءa dati اlbayn xiriirka dhexdiina xumaantiisa oo yacni inaad marka isnacdaan fainaha alxaaliqatu iyadu waa midda xiirayso maxay xiiraysaa marka tinta miyay xiiraysaa mase diinta diintay xiiraysaa qaala hada xadiidu صaxiixu gariibu min hada اlwajhi ayb wasuuءu dati اlbayn inamaa yacni اlcadaawata collaytanka iyo wاlbaqda'a buu u jeedaa wa qowluhu alxaaliqatuna yaquulu inamaa taxliqu اdiin diintay xiiraysaa qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa abu mucaawiyata can اlacmash can camri bni murata can salim bni abiljacdi can umi darda can abi dardaa qaala qaala rasuulu llahi sal l slam alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin biafdala min darajati الsiyaami soonka derajadiisa wax ka fadli badan wasalaati salaad derajadeed ka fadli badan wasadaqati faqaaluu balaa bay dhaheen qaala salaaxu dati اlbayn dadka xiriirka dhexdooda oo wanaagsanaado faina fasaada dati اlbayni hiya alxaaliqatu muslimiinta xiriirka dhexdooda xumaado ama fasaado waa midii xiiraysay qaala hada xadiisun صaxiix wayurwaa can الnabiy sal ly slam anahu qaal waxaa la warinaa nebigu inuu yidhi hiya alxaaliqatu laa aquulu ma dhahayo taxliqu shacra tintay xiiraysaa walaakin taxliqu اdiin mar kalena de nebiga riwaayo wuxuu leeyahy waxaa soo aroortay inuu yidhi dabba ilaykum daau اlumami min qablikum waxaa idiin soo socday ummadihii hore cudurkooda wuxuuna ku sheegay alxasad walbaqdaa xaasidnimada iyo isnacaybka xaasidnimada iyo isnacaybku marka dadka xiriirkooday xumaynaysaa leanna ninkan xaasidka ah qofkan nicmadiisa ma fiirin karo haddii uu fiirin waayana waa inuu u raadiyaa marka sidii ay uga maqnaan lahayd nicmadaas haddii marka si kale uu ku waayo waa dilayaa waxyaabo xunxun oo u sameynayaa inuu dilo ama inuu sixro sixiri wax daran marka inuu la aado naarta qalbigiisa ka shidmaysana ma demayso ilaa uu arko qofkaasoo dhiban waa cudur aad u foolxun waayb oo ummadda haddii uu galo yacnii ummaddaasi wax kasta waa ka dhumayaan diinkeedaa ka dhumaayo dadnimadeedaa ka dhumaayo dalkeedaa ka dhumaayo wax u hagaagaya male hadday ayagu un isnicban yihiin oo isxasdaayaan oo qofna qofka kale nicmo ou haysto ounan u arki karin waana cudur xaasidnimadu caamada keliya kuma khaas ahan oo waxaa la yidhaahdaa waa amraasha quluubta ku dhacdo ee soo gasho caamo iyo culimo labadaba ayb kutubta marka adabulcilmiga iyo ka hadlaaya waxyaabaha ay ka hadlaan waxaa ka mid a ninka culimmada waxaa laga waaninaa xaasidnimada waa ka mid tahay leanna haddii ou maalan ou ama shuhro helo ama ou cilmi helo qof kale oo ka cilmi badan hadduu arko waxaa laga yaabaa inuu dhibsado waxaa arkaya marka qof qur-aan xambaarsan xaamilulqur'aan ah cilmi aqoyacni cilmi leh qaari ah oo haddana waxaad arkaysaa marka ay isku haystaan qof kale hunguri ama yacni uun dad badan oo haystaa iyo ma iyo ma haysta ay isku hayaan keliya markaa dadkiisa badan iyo adiga maxaa haddaad aakhiro xaggeed u socoto maxaa dad badan iyo dad la-aan iyo adiga ma taas maxay adiga kaa dhibaysaan ayb marka macnaha ku jiraa marka waa kaas qaala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy can xarbi bni shadaadi can yaxya bni abi kahiiri can yaciisha bni lwaliid whuwa yaciish bn اlwaliid almucayطiyu aلdimashqiyu hiqat ayb ana mawlan liلzubayr mawla zubayr ou lahaa xadatahu ana الzubayra bna اlcawaam xadatahu ana الnabiya slى اllahu عalayh waliه waslm qaal dabba ilaykum daءu اlأmami qablakum waxaa idiin soo socday oo idiinsoo kutubay daau lumami ummadaha cudurkoodii qablakum idinka idinka horreeyey alxasadu walbaqdaa xasadka iyo isnacaybka hiya alxaaliqatu laa aqulu taxliqu shacra walaakin taxliqu اddiin diinkay xeeraysaa waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay laa tadkhulu اljannata jannada ma gelaysaan xataa tu'minuu ilaa aada rumaysaan walaa tu'minuu ma rumaynaysaan xataa taxaabuu ilaa aada iska jeclaataan afalaa unabi'ukum bima yuhabitu dalika lakum miyaanan idiin sheegaynin waxa arrintaa idiin sugayo afshu salaama baynakum salaanta dhexdiina ku faafiya baabun fii qatiicati raxim qaraabada oo la gooyo wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa ismaaciil bnu ibraahim wa huwa ismaaciil bnu culaya can cuyaynata bni cabdiraxmaan ayb wa huwa cuyaynat bnu cabdiraxmaan bni jawshan wa huwa saduuqun nusakha qaar waxay qorayaan cutayba qaaraa cutayba qoraya cutayba waa qalad waa cuyayna ayb bacdi nusakha marka cuyayna sida saxday qorayaan waana cuyayna ninkan cuyaynat bnu cabdiraxmaan wahuwa bnu yani ibnu jawshan saduuqun can abiihi cabdiraxmaan ibni jawshan hiqa can abi bakrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam maa min denbin denbi ma jiro ajdaru ku haboonaansho badan an yucajila allahu inuu u dedejiyo alla lisaaxibihi qofkiisa alcuquubata cuquubada usoo dedejiyo fi dunyaa adduunka uu ugu soo dedejiyo dhexdiisa maca maa yadakhiru lahu kan uu u kaydinayana lala qabo fi laakhirati aakhirada oo ugu kaydinayana iyadoo uu la jiro min albagyi baqyiga ka haboonaansho badan ma jirto iyo wa qatiicati raxim iyo qaraabogoynta ajdarudaasuu ku tacalluqaa dabcan min albaqyidan ti yani jihadii wixii laga fiicnaa w ayb dembi ay ku habboon tahay in la dedejiyo cuquubadiisu soo degdegta ay kaga haboonaansho badan tahay min albaqyi wa qatiicati raxim ma jiro wa oo qofku hadduu qaraabadiisa gooyo ama uu gardarro muslimka gardarraysto cuquubadiisu adduunyaday kusoo degdegay inta aan la gaarin aakhiradaba ayb de qofkii markaas la gardarraystay waxaa laga yaabaa inuu arko inuunan arkinna waa dhici kartaa qofkuna ciqaaban yahay ayb qaala hada xadiidun صaxiix baabun fi الصabri wالshukri sabarkii iyo shukrigii ayuu u baab yahay cadayntooda qaala xadaanaa suwaydun qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu اlmubaarak can اlmuhana bni صabaax waa soo marnay daciif can camri bni shucaybi can jadihi saasuu yidhi suwey can camr bni shucaybi can jadihi cabdillaahi bni camrin marka camr bnu shucayb hal samica min jadihi alaclaa lanna camr bnu shucayb waxaa weeyaan camr bnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillahi bni camr bni alcaas marka awowgiisa sare ee cabdullaahi bni cumar ma ka maqlay mase kama maqlin waay soo fiiri berri marka waa la keena can jadihi cabdillaahi bni camrin qaala samictu rasuula اllahi sal l slama yaquulu nebigoo dhahayaan maqle khaslataani laba arrimood man kaanataa fiihi qofkay dhexdiisa ahaadaan katabahu llahu shaakiran saabiran ilaahay wuxuu ku qorayaa qof shaakir oo shukriyo sabrana shaakir saabir baa loo qora waman lam takuunaa fiihi qofkaynan dhexdiisa ahaaninna lam yaktubhu llaahu ilaahay uma qorayo shaakiran walaa saabiran midna looma qorayo man nadara qofkii fiiriyo fii diinihi diinkiisa ilaa man qof huwa isaguba fowqahu ka sarreeyo faqtadaa bihi ku daydo diintiisiiba wuxuu u fiirinayaa nin isaga kaga fiican diinta markaasuu ku dayanayaa wa nadara fii dunyaahu adduunyadiisana fiiriyey ilaa man huwa duunahu qofka ka hooseeyo faxamid allaha ilaahay u mahadiyey calaa maa kii dartii ugu mahadiyey fadalahu uu ku dheeraad siiyey bihi isaga calayhi qofkan uu kaga dheeraad siiyey katabahu llaahu alla wuxuu u qoraa kaasi shaakiran saabiran marka umuuraha diintana dadka sare sare fiiri oo adiga diinta kaaga fiican wixii adduunyaana inta kaa hooseysa fiiri leanna markaad fiiriso kuwa kaa hooseeyo nicmada ilaahay baad aqoonsanaysaa ilaahayna waa u shukrina haddii laakiin aada fiiriso adduunyada dadka kaa sarreeyo weligaa waxaa kugu jiraya damac iyo hanqaltaag damacaasina meel daran lou ku geynayaa marka dambe ilaahay nicmadiisana waa xaqiraysaa waa dadka hadda siday u badan yihiin waa adduunyada qof kore unbay fiirinaya ninkii maanta hoyan karo wixii uu cuni lahaa haysto waxaa laga yaabaa inuu fiirinayo nin dhowr daarood un leh ayb maxaan haayaa inuu yidhaahdo aniga weliba maxaan haayaadaas abaaldhac waay nacam maxaad waxu hayi weyse caafimaadaa haysaa meelaad u shaqo tagtaa haysaa ee ca- ilaahay yacni yani ciba caafimaad aad ku cibaadeysan kartuu ku siiyey haddii marka jirkaagiina lagu caafiyey ammaanna aada haysato waxaad cuntana aa hayso ee ilaahay waxba ima siinin haddaad dhahdo soo kama gardarnid marka gardarraad u daran ayb diintana marka de wafii dalika falyatanafasi lmutanaafisuun iyo limili hada falyacmal ilcaamiluuna l waman nadara qofkii fiiriyo fii diinihi diinkiisa ilaa man huwa duunahu qofka ka hooseeyo oo markii la yidhaha war diinka ilaahay ku dadaal waa dadkan hebel iyo hebel basoo aniga ka fiican dad isaga marka diin ahaan ka hooseeya ayuu fiirinaya wa nadara fiiriyey fii dunyaahu adduunyadiisana ilaa man huwa fowqahu kuwa ka sarreeyo faasifa calaa maa faatahu wixii dhaafay marka u ciishooday minhu isaga ka tegay lam yaktubhu llaahu alla uma qoro shaakiran walaa saabiran xadiidka marka almuhana bnu sabaax baa ku jira waana daciif qala xadaanaa muusa bnu xizaam qala akhbarana cali bnu isxaaq qala akhbarana cabdullaahi qala akhbarana almuhana bnu sabaax can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi can الnabiyi sal ly slama naxwahu marka yaa iskhilaafay muusa bnu xizaam iyo suweyd bnu nasrin yani waxaa iskhilaafay suweyd iyo cali bnu isxaaq ayaan ujeedaa marka cali bnu isxaaqna isaga laftiisu waa hiqo waay suweyd marka can camri bni shucaybin can jaddihi buu yidhi cali bnu isxaaqna wuxuu yihi camr bnu shucayb can abiihi can jaddihi qaala hada xadiidu gariib walam yadkur suwaydun suweyd ma sheegin can abiihi ma sheegin fii xadiidihi kuma sheegin ayb qaala xadaana marka xadiidka laakiin macnihiisa midkan dambaa keenaya oo saxiix ah qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa abu mucaawiyata wa wakiicun can اlacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam اnduruu ilaa man huwa asfala minkum fiiriya dadka idinka hooseeyo marka ilaa man huwa asfala waa banaan tahay ilaa man huwa asfalu na waa banaan tahay ayb asfala marka la yidhaahna darf ahaan unbaa loo ayaa lagu nasbina mansuub calaa darfiya asfalu marka la yidhaahdana isagii baaba marka waxaa laga dhigtay khabar oo kale walaa tanduruu ilaa man fawqakum kuwa idinka koreeya ha eeginina fa inahu ajdaru sidaas ha ku haboonaansho badan anlaa tasdaruu inaydnan xaqirin nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa calaykum korkiina uu ku leeyahay qaala qaala hada xadiidun saxiix oo muslim baaba warinaya iyo bukhaari qaala baabun ayb xadaanaa bishr bnu hilaalin اlbasriy whuwa abu mحamed ثiqat qala xadaanaa jacfar bnu sulayman can اljurayriy saciid bnu iyaas xaa وxadaanaa haarun bnu cabdillaahi اlbazaaz qala xadaanaa sayaaru qala xadaanaa jacfar bnu sulayman can saciidi اljurayriy wاlmacnaa waaxidu can abi cuثmaana ayb walmacnaa waaxidun markaa dee saciid ibnu iyaas aljurayri ayaa waxaa ka warinaya jacfar bishr bnu hilaal can jacfar dariiqa looga warinaa canhu ka kalena haaruun can sayaar can jacfar midka danbaa naasil ah labada xadiidna alfaadoodu waa kala duwantaha laakiin macnuhu waa mid can abi cuhmaana can xandalata alusaydiy wa kana min kutaabi rasuuli llahi sal l slam ayuu ka mid ahaa anahu mara biabi bakrin abi bakr buu soo maray wahuwa yabkii isagoo oynayo faqaala wuxuu yidhi abu bakr maa laka yaa xandala xandalow maxaa kugu dhaco kuu sugnaaday qaala wuxuu yidhi naafaqa xandalatu ya abaa bakrin abu bakrow xandala waa munaafaqoobay nakunu cinda rasuuli llahi sal l slam nabiga agtiisaan ahaanaynaa yudakirunaa binaari naar ayuu nagu nagu waaninayaa waljannati iyo janno kaannaa ra'ya caynin kaannaa waxaad moodaa markaasi inaan nahay ra'yu caynin yacnii isha aragtideedoo kale inaan joogno ayb ra'ya cayninna waa la ysaga dabdin karaayo fii ra'yi caynin mafcuulu fiihi ahaan ayb kaannaa ra'ya caynin faidaa rajacnaa haddii aan laa yacni meel isheennii ay ka arkaysoo kale ayb faidaa rajacnaa haddaan laabanno caa oo nebiga aan ka laabanno caafasna alaswaaj xaasaskii ayaan dheehaynaa oon dhexgelaynaa iyo wadayca iyo dhul adduunyadii beerihii iyo dhulkii iyo waxyaabahaas wanasiinaa kaiiran in badanna waa iloobaynaa qaala wuxuu yidhi fawallaahi baan ku dhaartay innaa kadalika annagu sidaasaan nahay indaliq binaa nakeen ilaa rasuuli llahi sal l slam fandalaqnaa waan tagnay buu yidhi falamaa ra'aahu rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu arkay qaala maa laka yaa xandala qaala naafaqa xandalatu yaa rasuula allah nakunu cindaka tudakiruna binnaari wاljanna xataa kaanaa ra'ya caynin faidaa rajacnaa caafasna alaswaaja waاdayca wanasiinaa kaiiran intii buu ku celiyey qaala faqaala rasuulu llahi sal l slam low taduumuuna haddaad daa'im ku ahaanaysaan cala alxaali xaaladii aladii taquumuuna bihaa aada ku taagan tihiin min cindii agteyda marka aad tihiin lasaafaxadkum lmalaa'ikatu malaa'igtaa idin gacan qaadi lahayd fii majaalisikum fadhiyadiinna ayay idinku gacan qaadi lahayd wa fii duruqikum iyo jidadkiinna wa calaa furushikum iyo gogashiinna goglihiinna walaakin yaa xandalatu xandalow saacatan wa saaca saacatan wa saaca ayb yacni ucbud llaha saacatan ilaahay saacad caabuda wa saacatanna yacni wixiina xuquuqda laydinku leeyahay iyo raadsado adduunyadiina iyo ka raadiya ayb idinkoon markaa lafteeda ka tegaynin cibaadada ilaahayo aada markaa qalbiga ku haysaan alle qaala hada xadiidu صaxiix qala xadaanaa suwayd bnu nasri qala akhbarana cabdullahi bn lmubaarak can shucbata can qataadata can anasin can الnabiy sal l slama qaal laa yu'minu axadukum midkiin ma rumaynayo xataa yuxiba liakhiihi walaalkii ilaa uu kala jeclaado maa yuxibu linafsihi wuxuu nafsadiisa la jecelyahay qaala hada xadiidun صaxiix riwaaya waxay ku darey maa yuxibu linafsihi min alkhayri walaalkii nafsadaada nafsadiisa uu la jecel yahay oo khayr ah qala xadaanaa axmed bnu mxamed bni muusa qaala ahbarana cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala ahbarana leyt bnu sacdin wabni lahiic wabnu lahiica can qays bni اlxajaaj xa waxadaanaa cabdullahi bnu cabdiraxmaan wahuwa daarimiyu qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaana leyt bnu sacdin qaala xadaanii qays bnu اlxajaaj almacnaa waaxidu can xanashin الصancaaniy can ibni cabaasin qaal kuntu khalfa rasuuli llahi sal l slama yowman nabiga gadaashiisaan maalin aan ku sugnaa faqaala yaa ghulaamu wiilow inii ucallimuka kalimaatin kelmadaan ku baraya ixfad illaaha ilaahay ilaali ay ixfad amrallaahi amarka al ilaali yaxfadka ilaahay ku ilaaliye marka ku ilaaliye macnaha diinkaagana waa ilaalinaya adduunyadaadana waa ilaalina ilmaha aad ka tegaysana waa ilaalina ayb leanna aayadda waxay ahayd waama aljidaaru fakana ligulaamayni yatiimayni fi lmadinati wa kana taxtahumaa kanzun lahumaa wa kana abuuhumaa saalixan salaaxu abiihimay waxay ku heleen in loo ilaaliyo maalkooda ayb xifdi marka shaamilaw ayb markaa dadka xifdiga intay ka raadinayaan meeluusan jirinba yay ka raadinayaan markaasaa kii ay ilaalinta ka sugaayeen baa laga yaabaaba inuu dhib u keeno ama uu dhibo laakiin haddii ilaahay xaggiisa laga raadiyo see looga raadinaa amarkiisa alla ilaalinaa oo amarka alle waa kula weynaanayaa waad ilaalinaysaa haddaad amarka alle ilaaliso waxaa ka helaya adigana xifdullah ayb ilaahay qofkau ilaaliyana waa ilaalisan yahay ayb ixfad illaaha ilaahay ilaali tajidhu tujaahaka amarka alle ilaali hortaadaad ka helaysaa idaa sa'alta haddaad wax su-aalanaysid fas'al illaaha alla keligiis weydiiso waida stacanta haddaad kaalmo dalbaysana fastacin billaahi alla kakaal ku kaalmo dalab oo isaga kaalmo weydiiso waclam ogow ana alummata ummadda low ijtamacad hadday kulanto calaa an yanfacuuka bishayin inay shay kugu anfacaan lam yanfacuuka ma kugu anfacayaan ilaa bishayin qad katabahu llaahu laka ilaa shay alla kuu qoray maahan wain ijtamacuu hadday kulmaan calaa an yaduruuka inay kugu dhibaan bishayin wax kugu dhibaan lam yaduruuka ma kugu dhibayaan ilaa bishayin qad katabahu llaahu calayka wax ilaahay korkaaga ku qoray maahan ruficat ilaqlaamu aqlaamtii lagu qoray qadarka iyo waxyaabaha maqaadiirta waa la kor yeelay wajafat isuxufu waraaqihiina waa qalaleenoo wax la bedelaya ma leh qaala hada xadiidun saxiix xasanun saxiix ayb marka xadiidkan alxaafid ibnu rajab xadiidka uu sharxay bay ka mid tahay risaala ayuu ku sharxay nuur liqtibaas la yidhaahdo oo wasiyadan iyo xadiidkan buu aad u sharxay qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana abu xafsin camr bnu caliyin wahuwa almuqadamiy qala xadaana yaxya bnu saciid alqaطaan qala anba'na almugiiraة bnu abi qurata asaduusiy wahuwa mastuuru rawaa lahu abu dawuud fi kitaabi اlqadr wاtirmidiyu qala samictu anas bna maliki yaqulu qala rajulu ya rasuula اllah rasuul allow acqiluhaa ma dabrayaa wa atawakalu markaa alla ma tala saaranaya yacnii hashayda ma dabranayaa ilaahayna ma tala saaranayaa aw amase utliquhaa waan sii daynayaa wa atawakalu ilaahan tala saaranaya yacnii hashaani ma xirtaa oo ilaahay maynta miyaan tala saartaa markaa mase waa iska sii daayaa allaan iska tala saarana ayb qaala waxa uu yidhi icqilhaa dabar oo xiro watawakal ilaahayna tala saaro asbaabtiina la imaaw allana u daa ayb oo marka asbaabtii in lagu dadaalo lala imaao asbaabtu marka maahan tawakulka inay wax u dhibayso tawakulka waxaa la yidhaha macnihiisa alictimaadu cala allah ilaahay oo lagu kalsoonaado la tala saarto la cuskado maca akhdi lasbaab asbaabta sharciga qabana in la qaato yani asbaabta lafteeda qaara xaaraan oon sharcigu qabin lama qaadanayo kuwaas kuwa sharcigu ogol yahay in la qaataa tawakulku ka hor imaan mayso nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalama dagaal markuu aadaayo camburbireedkiisuu gashan jiray waa gaban jiray cadowga waa ka gaban jiray waa dagaalka xeeladihiisa waa ku dhaqmi jiray ilaahayna waa tala saaran jiray cid ka alla tala saarasho badnayd ma jirin ayb marka dadku ifraad iyo tafriid waayo marka qolana asbaab oo dhanba maba rabaanba waxay u arkaan qofku haddiiba asbaabta uu aado tawakulkii inuu ka tegay u arkaan qolana iyaguna asbaab keliya ilaahay xaggiisa yacnii qalbigooda waa ka maqan yahay uguma jiro alle qalbiga oo markaa asbaab iyo waxba u jamcinayaa mar hadday asbaabtii ii taallo wax iga maqan male buu leeyahay lama raba taasna labadii marka in la jamciyo asbaabtana inaad ogaatid ilaahay unbaa ku waafajin karee adiga isma waafajin kartid nafteeda iyada lafteeda ayb acqilu haada hore hamsadeedu maxay tahay waa hamsatu qadcin laakiin ish macnaaha midda hore acqiluhaa wa atawakalu ayuu yidhi waa hamsadii mudaaricahu ficilka waa caqala moogtaa acqiluhaa marka ma mudaarici hamsadii mudaaricahu hamsada mudaaricana waa hamsatu qadcin dabcan midda dambana icqilhaa uu yidhina waa hamsatu waslin waa amarkii ile ma ogtahay nacam ayb yacqilu baa mudaaricii ou ahaa xarafkii mudaaracadaa la gooyey kii ku xigay marka waa reeban yahay waa in hamze la keensado marka hamsadana hamsatu wasli ayb faqaala acqilhaa watawakal xer dabro ilaahayna tala saaro qaala camru bnu caliyin qaala yaxya wahada cindii xadiidu munkar ayb qaala abu ciisa hada xadiidu gariibu min xadiidi anas laa nacrifhu ila min hada اlwajhi waqad ruwiya can camr bni umayata adamriy can الnabiy sal l slam naxwa hada qaala xadaana abu muusa marka ibn xibaana fi saxiixii kusoo saaray bisanadi xasan qaala xadaana abu muusa alansaariy qala xadaana cabdullahi bnu idriis wahuwa lwdiyu qala xadaana shucbat can burayd bni abi maryam whuwa saluuliyu hiqat can abi lxawraa asacdiy abulxawraa asacdiyu ismuhu rabiicatu bnu shaybaan asacdi hiqatu qaala qultu lilxasan bni caliyin baa waxaan ku yidhi maa xafidta min rasuuli llahi sal l slam nebiga maxaad ka xifdisay qaala wuxuu yidhi xafidtu minhu waxaan ka qabtay dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka iskaga tag wixii ku shaki gelinayo ilaa maa laa yariibuka waxaan ku shaki gelinaynin aad min raaba yariibuka waxaa kaloo bannaan araaba in lagu keeno dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibukana waa bannaan tahay oo markaa rubaaci laga dhigo fa ina sidqa runta iطma'niinatun waa xasilooni deganaan wey runta qalbigaa ku degan waina alkadiba beentana riibatun waa shaki ayb wafi lxadiidi qisatun ayuu lahaa meeshaa markaa de wixii adiga shaki kaa gala way oo markaas yacni aada is leedahay xaaraan miya xalaal miya meel aad ku dartana aadan aqoonin asalaamatu laa yacdiluhaa shay inaad nabad gasho adiga wax ka fiican ma laha ayb haddii laakiin aad tiraa meel walboo shaki ku jira dalaq dalaq dalaq aad iska tiraahdid ama aadba qiil raadsatood qiil goobto wixii ood u jeedid inay xaaraan yihiin oo haddana wax un kuu qiil daya un aad raadisid waa khatar ayb qaala hada xadiidun saxiix xadiidkanna marka waa aslun fi lwarac waracuna wuxuu anfacayaa qofka xaaraanta cad ka tago haddaad xaaraantii cad dalaqsanayso shubhan ka dhowrsanayaana aada leedahay waxba ma taraysa taas ayb qaala hada xadiidu صaxiix waabulxawraa asacdiyu ismuhu rabiicatu bnu shaybaan qala xadaanaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa mxamed bnu jacfar qala xadaanaa shucbat an buraydata can buraydi naxwahu burayd bn abi maryam qala xadaanaa zayd bnu akhzam alطaa'iyu اlbasriyu wa huwa zayd bnu akhzam annabhaniyu abu طaalib albasriyu hiqat xaafid rawaa lahu lbukhaariyu fi صaxiixihi waasxaabu sunani اlarbaca muslimun baan ka warinin istushhida fi kaa'inati الzinji sidaasuu yihi nacam kaa-inatu zinji ama xaadidatu zinji waxay ahayd basray ka dhacday dhulkan basra ayay ka dhacday oo nin marka asalkiisa farisi ahay oo dhulkan ray xaggaas ka yimid oo cali bni moxamed la dhihi jiray la baxay magacyo kalena lahaa bahbuud iyo wax saas oo kale magac la yihah lahaan jiray oo nin mashbuuh ah oo dhiigdaadin badan oo wuxuu ahaa aada u jecel madaxtinimada marba marka meel haddii lagu jebiyaba ma quusanayo haddana meel kale ayuu fiirinayaa dhulkan basre ayuu wuxuu ka sameeyey marka hawro iyo kacdoon uu ka sameeyey dhulkan basre aad buu intuu u fiiriyey dadka ayuu wuxuu arkay dad waxaa joogi jiray addoomo ahay addoommadaas marka qaar africa laga keeni jiray hadba meelaba kala kala duduwana laga keeni jiray dadkaas iyo carabta fuqarada iska ah iyo ayay ku shaqaysan jireen dadkaas marka ay ku shaqaysanayaanay si xun ugu shaqaysan jireen meelaha majaarida iyo musqulaha iyo ayay intay qodaan dhulka ayay cusbada iyo ka xogayaan oy ka dhammaynayaan si dhulkii loo beero aduu shaqooyin adag bay qaban jireen xuquuqna lama sii jirin fiican dad badan bay noqdeen marka dadkaasuu marka ka faa'iideysto wuxuu yidhi intuu isku ururiyey xuquuqdiinna anaa soo celinayo yidhi markaan madax noqdo nin walbaa guriga ou joogo asaa asaa la siinayo nin walbaa guriga ou joogo isagaa qaadanayo saasuu ku xoroobayaa idinkaaba sayidyaal noqonayo yihi gala dagaal ila gala aad bay u badnaayeen marka dagaalay la galeen dowla alcabaasiya marka aaday u dhibeen dagaalkooda muddo labaatan sano ka badanuu socday labaatan sano ka badan buu socday kaa-inatu zinji marka laba boqol konton iyo shantii taariikhdu markay ahayd ayay bilaabantay ilaa iyo waa socotay labaatan iyo dhowr sano laba ciqdi bay socotay ma labaatan ku dhadhawaad unbay socotay ama wax yar ka badan ama labaatanka meelaha ninkan marka kaa-inadaas ayaa lagu dilay ayb qaala xadaanaa zayd bnu akhzam aطaa'iyu اlbasriyu qaala akbaranaa ibraahim bnu abilwasiir dadkan marka madaxtinimada raba mar walba barnaamij waxunbay dadka ku aqriyaan wax ay uga fuliyaanna badanaa ma jiro dagaalkii un hala galo wax un dad un ku raadi marka wixii ay dhammaadaanna ama meel cidlay isaga dhammaanayaan marka dambe ama haddii ou wax helana waxaa laga yaabaa intii dagaalka lasoo gashaybuu uu iska dhammaynaya haddana dhag dhag dhag dhag dhag dhag uu ka siinana si isaga marka meeshii dhib iyo xaggiisa aan loogu soo foorarsanin leanna ninkii adiga shalay ku ogaayey maanta waa ku ogyahay adigana cid buu kugu kicin karaa marka waxaa un bay ahaayeen marka kuwaana qala akhbaranaa ibraahim bnu abilwasiir wahuwa almakiyu saduqu qala xadathana cabdullahi bnu jacfar almakramiyu can muxamed bni cabdiraxman bni nubayhin wahuwa majhuulu rawaa lahu tirmidiyu can moxamed bn lmunkadir can jaabirin qaala dukira rajulu nin baa la sheegay cinda اnabiy sal l slam bicibaadatin baa lagu sheegay cibaado iyo waijtihaadin dadaal wadukira cindahu nebiga agtiisa waxaa lagu sheegay aakharu mid kale biri biricatin waracnimo xalaalmiiradaa lagu sheegay ayb biricatin biwaracin xalaalmiirad ayb waawga marka layska gooya faa-iil waaw wacadda yacidu ciddatan oo kale masderkaba waa lagu gooyaa soo maha waa gooyey marka waa layska goyn karaa ayb biricatin baa lagu sheegay faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yidhi laa yucdalu biricati waracnimada wax u dhigma male wax loo dhiga lama arkin ayb marka yani waxuu ujeedaa nin xalaal miiranaya iyo nin cibaado badan laakiin xalaal miiradku ku yaryahay ninka xalaal miiranayaa fiican leanna xalaal miiradku de waxaa weeyaan qofkan hawadiisii iyo wixiisii dhammaabuu qamcinaya isagoo shaygan u baahan oo ka tegaa liajli xalaal raadin bcabdla qaala wcabdullahi bnu jacfar huwa min waladi lmiswar bni makrama wahuwa madaniyu hiqat cinda ahli اlxadiid qala hada xadiidu غariib la nacrifhu ila min hada اlwجhi qala xadaثna hanaadu wabu zurcata wغayru waxidi qaluu xadaثna qabisaة can israaئila can hilaal bni miqlaas aلsayrafiy wahuwa hilaal bnu xumayd hiqat can abi bishrin abu bishr saaxibu abi wa'il majhuulun rawaa lahu tirmidiyu faqad can abi wa'ili can abi saciidin اlkhudriy qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man akala طayiban qofkii cuno wax wanaagsan xalaal wa camila fii sunnatin sunnana ku camal falo wa amina annaasu dadkuna ay ka ammaan galaan bawaa'iqahu shartiisa dakhala ljannata jannadou galay faqaala rajulu yaa rasuula allah ina hada alyawma maalinkan fi nnaasi dadka dhexdooda la kahiir kuwaas waa ku badan yihiin kuwa sunno ku camal falaayo dadka shartooda ka ilaalinayo xalaal cunayo maanta waa badan yihiin qaala wuxuu yidhi fasayakuunu fii quruunin bacdii way ahaan doonaan kuwaasi qarniyaalo aniga iga dambeeyana waa jirayaan qaala hada xadiidu gariibu la nacrifuhu ila min hada alwajhi min xadiidi israa'iil qala xadaثna cabaas bnu mحamedi qala xadaثna yaxya bnu abi bukayr can israa-iila can hilaal bni miqlaas naxw xadiidi qabisata can israa'iil ayb xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jira oo jahaalada abi bishr qala xadaثna cabaas الduuriy qala xadaثna cabdالlahi bn yaزيid qala xadaثna sacيid bn abi ayub can abi marxuumi cabdالraxiim bni maymuun wahuwa اlmadaniyu saduq zahid can shl bni mucaadin اljuhaniy can abihi ana nabiya sal l slam qaal man acطa allaha qofkii alla man acطaa lilaahi man acطaa qofkii wax bixiyo wax siiyo lilaahi ilaahay dartii u bixiyo wamanaca diido lilaahi ilaahay dartii u diido wa axaba jeclaado lilaahi ilaahay dartii u jeclaado wa abqada necbaado lilaahi ilaahay dartii u necbaado faqad istakmala iimaanahu iimaankiisii waa dhammaystiray yani adiga marka waxa aad wax u siinayso wax u diideyso wax u bixinayso wax u jeclaanayso wax u nacayso kulli inay ahaadaan lilaahi oo aynan noqonin xuduud oo naftaada kooxdaada nafsadaada inaynan noqonin qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasan bacdi usuul waxaa ku qoran maqduudaadka qaarkood hada xadiidu munkar ayaa ku yaala muxuu ku idin dhigi hada xadiidu munkar bisuu kuu qoray soo maha wuxuu leeyahay marka bacdi nusakh munkarun bay ayuu dhigaa wamaa ahbatnaahu min nuskati lam hal nusqo wuxuu ka qoray iyo mubaarak fuuri nusakha u ictimaaday qaarkood marka waa in la fiiriyo maxaa la fiirina markaan oo kale yah dhib male iima qoraayo kaas waan ka xali lahaa maidin dhigaa idinka dhaaf tuxfatulashraafka kasoo fiiriyay marka isaga bal inuu munkarun waafaqo iyo inuu xasanun waafaqo yah ma yaalme maktabadda dhib male anaa fiirinay marka hada akhiruh wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed